waxaan rabaa inaan ka hadlo nabadaynta aagga colaaddii ka taagnayd aagga salaxaad lagida iyo raaso dhab ahaan hawshaasi hawl si wanaagsan usoo gabagabooday weeyaan waxaa weeye dhibaato wakhti dheer soo jirtay oo ilaa labaatan sano ah ayaa meesha ka jirtay muddo hadda afar bilood iyo xoogaa laga joogana waxaa ka dhacday dhacdo laba beelo oo walaalo ah ay isku laayeen oo dhiigu ku daatay xukuumad ahaan annagu maadaamay waajib nagu tahay in dhiigga la baajiyo oo dadka bulshadaah la nabadeeyo waxaanu hawshaa u gallay laba weji in la xakameeyo oo colaaddii markaa jirtay iyo xabaddii la joojiyo iyo in la xalliyo oo xal waara loo raadiyo afartii bilood xakamayntii waa lagu guulaystay guddiyaa loo diray ciidamadii amnigaa loo diray iyo hay-adihii kale khusaysay wadahadallaa la galay shaqo culus baa la qabtay xakamayntii waa lagu guulaystay markii ay taasi noo hirgashay ayaa waxaanu bilownay geedi socod lagu raadinayo xal waara geedi socodkaa marka la soo koobo wuxuu ahaa waxaa hawsha loo xilsaaray guddi dhexdhexaad ah oo soomaaliyeed oo laga soo ururiyey gobollada aan saamaynta dhow ku lahayn aagga colaadda ka jirta waxgaradkii iyo aqoon-yahankii iyo culimmadii labadii dhinac ee ishayay waxay ahayd iyaga ayaan u qoordhiibanay ayay yidhaahdeen waa la duubay cajalad baa lagu duubay min toban odayna way u saxiixday arrintaas labada dhinac toban toban ka socotay waxay saxiixeen dadkana inay yihiin dadkii xalka keeni lahaa waxaa kale oo ay qireen labada bulsho in hadda ka hor si waafi ah oo hufan oo xalaal ah oo cadcad aan hadda ka hor loo gelin taas ayay qireen geedi socodkii saasuu ku bilowday guddiyadii way baareen hawshii cid kasta oo hadda ka hor hawsha soo gashay bay yay waraysteen xogay soo taqaanaa ururiyeen goobihii la isku hayey bay mareen webiyadii bay jibaaxeen qoraxdii mataqaanaayey u babac dhigeen habeenbarhkii bay soconayeen maalinkii bay soconayeen geed hoostii bay garti ku galeen dhegaysigii bay badiyeen bulshooyinkii oo dhan bay la kulmeen markay xogtii soo waraysteen ay soo dhammaysteen ayaa halkan la isugu yimid shan iyo labaatan dhinac ah iyo shan iyo labaatan dhinac ah oo waxgaradkii labada dhinac ah ayaa haddana loo yeedhay oo la yidhi bal hawsha nala ogaada waa lala dooday waa la dhegaystay waa lala garrabay aakhirkii guddigii go'aanno wax ku-ool ah oo baajinaya dhiigga oo xal waara keenaya ayay soo bandhigeen go'aannadaas sidooda loo fulin doonaa halkaas ayay hawsha maraysaa waxaa saa ka dhacay qalalaaso yar oo laba weji leh weji waa weji loo arki karo uun in sida la sheegayo dad baa intay tageen ciidamada magaalada raaso jooga dhagaxtuur iyo rabshado iyo buuq iyo dhibaato ugu geystay ciidamadaa markii la weeraray dhibaata ka dhacday dhibaatada ka dhacday waxaa weeyaan ashkhaas ayay wax soo gaadhay ashkhaastaas waa muwaadiniin dowladda deegaanka soomaalida ah hal qof oo muwaadin ah oo uu dhib soo gaadhayo waa ka xona annagu xataa hadduu isagu khaldan yahay oo dhiig meesha intuu ku daato u dhinto dhimashadaas geeridaas maadaamay tahay geeri ku timid qof muwaadina oo lexjecla naga hayso oo dadkii aan mas-uuliyadda u qaadnay ay yihiin waan ka xunnahay waana ka tacsiyanaynaa taas wejigaas weeye wejiga labaad arrintu leedahay waxaa weeye waxaa jira dad raba in colaadan ay sii socoto labaatan sana ay soo socotay hadda si hufan baa loo galay waa la dhameeyey laakiin waxaa jira dad raba in colaadan ay sii socoto oo dhiig uu daato dadkaas waxaan leeyahay waxaad la kulmi doontaan sharciga oo aan kawaabad lahayn meeshaad doontaan jooga haddii aan sidaa la yeelin dhiiggii baan istaagaynin haddii aan tallaabo sharciga laydinka qaadin dadka raba inuu dhiiggu sii socdo waxaa weeye ummaddii baa isku halaagsamaysa mas-uuliyad ahaanna anagaana la weydiinaya adduun iyo aakhraba anagaana la weydiinaya waxaan u sheegayaa dadkaas oo aan kagabasho lahayn dadka raba inay colaad huriyaan oo ay raba in ay dhiigga shacabka ee masaakiinta ka baacmushtaraan oo diidan meeshaas inay nabad ka islaxdo waxaan u sheegaynaa in si buuxda tallaabooyinka sharciga ah ee cadaaladda ah laga qaadi doono taas ayaan rabaa inaan u caddeeyo ummadda nabadda jecel ee dowladda deegaanka soomaalida waxaan u sheegaynaa oo ay la socdeenba hawshan sidii loo galay inay ahayd si hufan waxaa kaloo mar labaad ugu baaqayaa in laga fogaado wixii dhibaato keeni kara